رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدك يا قلبها رفقا صلي على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين الحمد لله waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa subxaanahu watacaala mar kale dersigeennii iyo xalqadeennii iyo silsiladeennii fiqhu shaafici aanu ku baranaynay ilaahay si nabadgelyo ah dib inoogu soo celiyey ayaan u mahad celinaynaa walilaahi alxamdu calaa daalik waxaan ilaahay weydiisanaynaa nicamka faraha badan ee ilaahay subxaanahu watacaala inoogu shubay in ilaahay nagu ilhaamiyo shukrigooda kuwa naga maqanna ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa in ilaahay uu nagu manaysto oo ilaahay uu noo siyaadiyo dersigeennan kitaabkeennii almuqadama alxadramiya waxaanu ka soo qaadannay ilaa soddon xalqo ama soddon cashar ayaan ka soo qaadannay maantay ilaahay subxaanahu watacaala bifadlihi wa manihi wa ixsaanihi wa karamihi wa juudih wuxuu ilaahay nagu manaystay casharkii soddon iyo koowaad iyo xalqadii soddon iyo koowaad inaanu dib ugu bilaabanno نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المقبولين المعتوقين المرحومين المستبشرين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل في صلاة الجماعة وأحكامها فصل هذا مثل فاصل مدوح كلا سارو fii salaati aljamaacati jamaacada salaadeedii ayuu u fasaliya iyo wa axkaamihaa salaada jamaacada axkaamteedii waxaa halkan aan ku baranaynaa in sha allahu tacaala salaada jamaacada fadiilada ay leedahay salaada jamaacada iyo axkaamta salaada jamaacadu shuruudaha iyo axkaamta ay iska leedahay ayaa halkan aanu ku baran doonaa salaada jamaacada a'immadu fuqahadu waxay isku khilaafeen fardulcayn miya mise waa fardulkifaaya imaam axmed raximahu llahu tacaala iyo a'imo kale waxay qabaan salaada jamaacadu inay tahay fardulcayn yacni fardulcayn marka la leeyahay ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye qofka salaadiisa hadduusan jamaaco ku tukan oo keligii uu tukado wuu dembaabay wey macnaheedu macnaheeda waxaa weeye xaaraan iyo dembi uu ku dhacay waa madhabulxanaabila culimmada xanaabilada madhabkoodu sidaasuu qabaa amaa madhabka imaamu shaafici raximahu llahu tacaala isagu wuxuu leeyahay imaamu shaafici fardulcayn ma ahan salaada jamaacadu waa fardulkifaaya oo imaamu shaafici fardulkifaaya yani ulajeedada laga leeyahay waxaa weye magaaladan haddii wax isku jamaacaysta la waayo oo qof walibaa gooni uu u tukado magaaladii oo dhan way wada dembaabo laakiin qayb magaalada ka mid a haddii jamaacadii lagu oogo inta kale dembigii uu ka dhacay marka imaamu shaafici isagu wuxuu qabaa waa fardulkifaaya salaada jamaacada nabigeena salى اllahu wasalama wabaaraka calayhi waxaa ka sugnaaday isagoo ummadda ku boorinaya fadliga salaada jamaacadu ay leedahay inuu nabigu yihi salى اllahu calayhi wasalam صلاaة الجamاعaةi أfضل min صلاaة الfdi بسبع وعشhريiنa daraجة salaada جamاacadu waxay ka fadli badan tahay salaada qofku keligii uu tukado labaatan iyo toddoba darajo ayay ka qiimo badan tahay oo ay ka ajir badan tahay labaatanka iyo toddobadaa darajo oo inta ay la egyihiin ajirka iyo fadiilada iyo maqaamkooda ilaahay uu ogyahay subxaanaه وataعaalى waa darajaad iyo maqaam ilahay agtiisa uu ku gaarayo subxaanahu watacaala qofka salaada jamaacada ku dadaala waxaa kaloo nabiga ka sugnaaday salى اllahu wasalam wabaaraka calayh inuu yidhi maa min halaaثaةi fii qarya walaa badwin لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان ما من ثلاثة في قرية سدح الروح وملت ولا أهدقا مجره ولا بدو أما بادية إسلدقا سدح قف وبادية إسلدقا أما تولدقا مجره لا تقام فيهم الصلاة وصلاة جماعة أن لقو أوغين سدح ذا قف وأن اسكو جماعي سنين وميل إسلدقا إلا استحوذ عليهم الشيطان شيطان كأت كادو شيطان أي كأت كادو النبي صلى الله عليه وسلم سدح قف كستا meel qaryo joogta ama baadiye joogta oon jamaacadii oogeynin waa xisbi shaydaan uu ka adkaaday ulaa'ika xisbu shaydaan alaa ina xisba shaydaani hum اlkhaasiruun waa kuwa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala xisbiga shaydaanka ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin kuwa khasaarada ku jira adduunyadana khasaaray ku jiraan aakhiradana khasaaray ku jiraan marka salaada jamaacada ka tegiddeeda waxaa lagu noqdaa min xisbi shayaaiin xisbiga shaydaanka ayuu qofka uu ku noqdaa qaala shaykhu raximah اllahu tacaala aljamaacatu jamaacada jamaacadaas oo fi lmaktuubati salaada la farad yeelay dhexdeeda ahaatay salaadaasoo almu'adaati ee la gudanayo jamaacadaasoo lilaxraari dadka xorka ah u sugnaatay kuwaas xorka ah oo alrijaal ee ragga ah raggaasoo almuqiimiina ee magaalada degan fardu kifaayo waajibay ku tahay fardulkifaayo shuruudda haddii la helo wuxuu ku yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala salaada waajibka ah in laysku jamaacaysto yacni fi lmaktuubati waa shardi almaktuuba maxaa loola jeedaa waa shanta salaadood oo waajibka ah yacni waxa laga hadlayo oo lagu tilmaamayo xukunka la siinayo fardulkifaayo jamaacada fardulkifaayo xukunkaa qaadanaysa waa jamaacada shanta salaadood oo waajibka ah laysku jamaacisto almu'adaatina waa shardi almu'adaat maxaa loola jeedaa waa ixtiraazan can ilmaqdiya salaada la qadaynaya yani meesha ku baxay salaada la qadaynayo in laysku jamaacaysto fardulkifaayo ma ahan waxa in laysku jamaacaysto fardulkifaayada ah almu'adaati waa shardi salaad adda ah oo aan ahayn qado aan ahayn lilaxraar la yidhi maxaa baxay lilcabiid ayaa baxay addoommadu inay isku jamaacaystaan fardulkifaayo kuma ahan alrijaal la yidhi maxaa baxay haweenkii haweenka salaadda jamaacadu kuma ahan fardulkifaayo shanta salaadood inay yani jamaaco ku tukadaan fardulkifaayo kuma ahan waa ragga waxa ay ku tahay fardulkifaayo almuqiimiin la yidhi maxaa baxay almusaafiriin fardulkifaayo kuma aha qofka musaafirka ah ama dadka musaafiriinta shanta salaadood inay jamaaco ku tukadaan fardulkifaayo ma aha shuruuddaas haddii la helo salaadaha shanta in laysku jamaacaysto waa fardulkifaayo bixaysu makaan ayay fardulkifaayo ku tahay yadharu shicaaru astaantu ay muuqanayso meel astaantu ay ka muuqanayso waa in jamaacada lagu oogo meel astaantu ay ka muuqanayso maxaa loola jeedaa waa meel masaajid oo kale ah oo masjidkan marka loo sii socdo iyo marka laga baxayo waa meel qofna uusan geliddiida uusan ka xishoonayn uusan dhehaynin waa guri fulaan waa beytu fulaan hebelaa iska leh adigoon lagu fasixin ma geli kartid qof isdhahayaa ma jiro meelaha noocaas oo kale ah waa in jamaacada lagu oogo meelaha markii lagu oogo markaasi waxay noqoneen fadulkifaayihii uu ka dhacaa dadka ama haddii meelo qarsoodiya lagu oogo ama shaksi gurigiis lagu oogo oo magaaladii meel masjid ah oo ummaddii u dhaxaysa aysan jamaacadii ku oogeynin dadka magaalada deganaa meel suuqa iyo meel shaksi gurigiis oo laga xishoonayo geliddiisa iyo fardulkifaayihii kaaga dhici maayo taas fardulkifaayaha ummadda muxuu ugu dhacaa meel ummaddu ay ku siman yihiin in jamaacada lagu ogiy shicaarkii wa fi tawaariixi waljamaacatu jamaacada jamaacadaasoo fi taraawiixi taraawiixda jamaacada ahaatay iyo walwitri salaada watarkaa jamaacada ahaatay watarkaasoo bacdahaa taraawiixda ka dambeeya sunnatun waa sunna ee fardulkifaayo ma aha hore waxaan uga soo qaadannay salaada jamaacadu markay fardulkifaayaha tahay waxaa shardi aanu nidhi aljamaacatu fi lmaktuuba salaaddu waa inay tahay salaad waajiba salaad waajiba la yidhi maxaa baxay salaadaha sunnooyinka ah salaadaha sunnooyinka tusaale wuxuu sheekhu usoo qaatay taraawiixda taraawiixda iyo watarka ka dambeeya taraawiixda labaatanka ragcoo taraawiixda markii la tukado watarka ka dambeeya taraawiixda iyaguna waa sunno in laysku jamaacaysto taraawiixda in jamaaco lagu tukado fardulkifaaya ma aha laakiin waa sunno watarka ka dambeeya taraawiixda in laysku jamaacaystana waa sunno marka sheekhu muxuu uga ixtiraaji markuu ku leeyahay walwitri bacdaha maxaa baxay walwitri bacdaha waxaa ku baxay watarka aan salaada taraawiixda aan ka dambeyn oo maxaa ka mid a watarka la tukanayo bilaha kaloo ramadaanka aan ahayn maalan bishan oo kale iyo bisha ku xigta ramadaan kayrkiis bilaha bilaha ramadaanka aan ahayn watarka la tukado watarkaa in laysku jamaacaysto sunno ma aha sunnadu maxay tahay keligaa inaad tukatid watarka aan taraawiixda ka dambeeyo oo bilaha kale ah watarka aad tukanayso sunnadu waxay tahay inaad keligaa tukatid laakiin watarka sharcigu uu jideeyey in laysku jamaacaysto waa watarka la tukanayo bisha ramadaan oo taraawiixda ka dambeeyo kaas wa aakadu ljamaacati jamaacada waxaa ugu muhiimnimada badan oo aad ugu ajirkeeda la adkeeyey jamaacada jamaacada ugu muhiimnimada badan oo aad loo adkeeyey fi subxi subaxa dhexdiisay ahaatay shanta salaadood way sii kala muhiimsan yihiin way sii kala ajir badan yihiin jamaacadooda jamaacada salaada subaxa ayaa aad ugu muhiimsan aad ugu ajir badan uma waxaa ku xiga alcishaa salaada cishaha in jamaacada lagu tukado ayaa darajada ku xigta wey salaada fajr uma waxaa kusii xiga alcasri salaada casrka waa darajada saddexaad wey jamaacada salaada casrka lagu tukanayo darajada saddexaad waljamaacatu jamaacada jamaacadaasoo lirijaali ragga u sugnaa fi lmasaajidi masaajidda dhexdoodana ay ku jamaacaystaan ayaa afdalu fadli badan jamaacadu way sii kala ajir badanta gurigaaga haddaad ku jamaacaysated ajirkii jamaacada waa laguu qori masaajidka haddaad ku jamacaysatidna ajirkii jamaacada waa laguu qori laakiin yaa miisaaniyad badan yaa macaash badan xagga macaashka yaa macaash badan oo ajir badan macaash badan oo ajir badan salaada jamaacada masjidka lagu tukanayo lannahu fadiilo gaar buu leeyahay masjidka waa beyt ullah waa beytka ilaahay fadli gaar buu leeyahay masaajidda jamaacada lagu tukanayo ilaa idaa kaanat iljamaacatu jamaacadu inay ahaatay mahan jamaacadaasoo fi lbeyti guriga dhexdiisa ahaatay akara mid ka dad badan oo ka jamaaco badan yani sheekhu wuxuu kuu sheegay jamaacada masjidka aada ku tukanayso iyo jamaacada guriga aad ku tukanayso haddii jamaacada guriga aad ku tukanayso ay badanta ay jamaaco badanta tusaale ahaan masjidka jamaacadiisu waa soddon afartan qof guriga haddaad tidhaha jamaacan ku samaysanna guriga jamaacada aad ku tukanaysona waa boqol qof gurigaa fadli badan jamaacadiisa mahma yani cadadku uu ka badan yahay oo cadadku uu fara badan yahay laakiin masaladaas khilaafaa ku jira yani sheekha isagu wuxuu sheegay masaajidka haddii dadka ku tukanaya iyo dadka guriga ku tukanaya dadka guriga ku tukanaya hadday fara badan yihiin gurigaa fadli badan in lagu jamaacayso saasuu sheekhu inoo sheegay laakiin shaarixa wuxuu leeyahay calaa maa qaalahu alqaadi abu ayib waa masalada uu qabo qaadiga abu ayib wamaala ilayhi aladraciy wazarkashi sheekha la yidhahdo zarkashi adracina sidaasay qabaan ay u leexdaan iyagu laakina alwjaha laakiin sida sawaabka ahoo saxnimada badan maqtadaahu kalaamu shaykhayni waغayrihima labada sheekh iyo keyrkood hadalkoodu waxa uu keenay labada sheekh wuxuu ula jeedaa imaamu nawowi iyo raafici imaamu nawowi raafici hadalkoodu siduu keenayo wasaraxa bihi almaawardiyu abulxasan almaawardi ula jeedaa abulxasan almaawardi isaguna uu caddeeyey min annaha jamaacadu fi lmasjidi wain qalat afdal jamaacada masjidka haba yaraatee ayadaa fadli badan sidaasay nawowi iyo raafici iyo abulxasan almaawardi sidaasay rajixeen saasaana raajixa leannu masjidka fadiiladiisa ayaa kabaysa oo buuxinaysa yaraanta jamaacada yaraanta jamaacada waxaa miisaan u yeelaysa oo ka ajir badanaysa guriga dadku ay ku fara badan yihiin miisaaniyadda masjidka u leeyahay ayaa buuxinaysa meesha لكن الأوجه ما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما وصرح به الماوردي من أنها في المسجد وإن غلت أفضل لأن مصلحة طلبها فيه جماعة لقد البدي مسجد يتربو كبدا على مصلحة وجودها في البيت قرق سيدا اللي سقد البي اللي سقد جماعة عيسته وحا كبدا انت شرعه ودتك كبوريي المساجد اللي جماعة عيسته تاسع كبدا وما الذي كثرت جماعته kii jamaacadiisu ay badatay ayaa afdalu fadli badan wamaa kaura jamaacatuhu muxuu ula jeedaa sheekhu min almasaajid allah subxaana wa tacaala
رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاندك يا قلبها رفقا صلي على